wasiiro ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ka sagootiyey gabdho matana oo iskaga dhegan qeybta hoose ee jirka gaar ahaana agagaarka kaadihaysta gabdhahani ayaa saddex bilood ka hor ku dhashay mid ka mid a isbitaalada magaalada muqdisho ayaana loo qaaday dalka dibaddiisa si loogu sameeyo qalin caafimaad oo lagu kala saari doono doctor muumin oo ah dhakhtarka sida khaaska ula socday xaaladooda caafimaad mataanahani ayaa ka warbixiyey halka ay mareyso xaaladooda sagootinta laba cunug oo ramla iyo raxma oo ku dhashay ayagoo isku dhegan eh, saddexdii bishii februari eh, laba kun labaatan iyo shanta ayagoo ka dhashay qoys eh, soomaaliyeed caruurtaas oo isku dhegan iskagana iskagana dhegan qaybo ka mid ah mandhicirada iyo eh, xowdka iyo kaadihaynta iyo qeybaha genetiga geneticalka intaas caruurtaas marka eh, muddadaas ay joogeen waxay la kulmayeen waxyaabo badan oo caafimaadkooda ah ha u badnaato ayagoo maaragtay infectionno iyo waxyaabo saasoo kale ah eh, develop garaynayay alxamdulilah waa lala tacaalay waxay ku dhasheen isbitaalka soomaali suudani dhakhaatiirta joogta iyo tiimka eh, maaragtay i c u-da aada ayay u dadaalayeen eh, mar walbana xaaladda caruurta waa lala socday caruurtaasoo hadda soo gaaray alxamdulilah inay helaan eh, ogolaashaha boqorka sacuudiga iyo eh, dhaxal sugaha sacuudiga in ilmahaas lagu qalo dalka sacuudiga aabaha dhalay mataanahani ayaa dowladda kaga mahad celiyey garab istaaga ay u muujiyeen waxaan had- halkan een, mahad ballaaran aan uga jeedinayaa een, wasaaradda een, caafimaadka ee soomaaliya oo runtii markii ay iigu dhasheen laba caruur een, cusbitaalka maaragtay soomaaliya sudanes kuwaasoo ilaahay calaamad yar u yeelay oo runtii loo baahday in aan in laga fursan waayo in caalamka een, arrintan gacan ka geystaan marka sidaa darteed waxaan halkan mahad ballaaran uga jeedinayaa een, dowladda sacuudiga gaar ahaan boqorka boqor salmaan bin cabdulcasiis al sacuud waxaan leeyahay arrinta aad geysanayso caalamka runtii waxay ku noqonaysaa sadaqatuljaariya wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya doctor cali xaaji aadan oo sagootiyey mataanaha ayaa muujiyey taageeradooda waxa uuna u rijeeyey caafimaad iyo guul inay kusoo laabtaan maanta halkan waxaan u joognaa airport aadan cabdulle international airport waxaan u joognaa inaan suguutino mataano eh, soomaaliyeed maaragtay laba gabdhood oo soomaali ah oo hooyo iyo aabo soomaali ay dhaleen oo dhashay ayagoo isku dhegan een, oo walaalahan boqortooyada sacuudi carabiya een, ay ugu deeqeen in la qaado dalka boqortooyada carabiya loo qaado oo halkaasi maaragtay lagu soo kala saaro een, loo qaadaya suguutintooda ayaan halkan u joognaa Een, waxaan rajaynaynaa insha allah tacaala inay ka faa'iidaysan doonaan fursadaas oo ayagoo caafimaad qabo oo kala soocan ay noo soo laaban doonaan ayaan rajaynaynaa mataanaha isku dhegan ayaa ah xaaladda uguba taasi oo inta badan aan ka dhicin geyiga soomaaliya